dalka suuriya ayaa siddeedii bishii desembar ee sanadkan waxa uu martigeliyey marxalad cusub kadib markii la riday nidaamkii nusayriga ahaa ee uu hogaaminayey bashaar al asad kaasoo muddo sannado ah dhibaato ba'an ku hayay muslimiinta suuriya kacdoonka lagu riday nidaamka nusayriga ah ayaa waxaa ka dhashay in kumanaan ruux oo maxaabiis muslimiin ah ay xorriyadooda dib u helaan kadib markii kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya ay u suuro gashay in gebi ahaanba xabsiyada ka soo daayaan dadkii dulmanayaasha ahaa ee sida xaqdarada ugu xirnaa nidaamkii dhacay ee bashaar al asad xabsiyada ay nusayriyadu ka hirgeliyeen suuriya ayaa lagu tilmaamay inay ka mid yihiin kuwa ugu xun ee caalamka ku yaala islamarkaana tacdiib daran looga geysto dadka muslimiinta ah halka taqaariirta qaarna ayba sheegayaan in xitaa dadka gaalada ah aysan ka badbaadin ijraamka nidaamkii la riday ee xoogga ku haystay dalkaas mid ka mid ah xabsiyada ugu waaweyn ee ku yaala dalka suuriya islamarkaana ah kan ugu sumcadda xun waa xabsiga la yidhaahdo seedanaaya ee ku yaala magaalada dimishq ee caasimadda suuriya kaasoo sidoo kale loo garan og yahay kawaanka basharka qaar ka mid a maxaabiistii laga sii daayay xabsiyada maamulkii nusayriga ahaa ee suuriya ayaa ka warbixiyey dhibaatadii ay kala kulmeen xabsiyadaas iyo faradka uu allah u bixiyey dadkii laga sii daayey xabsiyada nusayriyada ayaa ka mid ahaa dad falastiiniyiin ah oo ay nusayriyadu tacdiib daran marsiiyeen waxaana dadkaasi ka mid ahaa cali jawhan oo ahaa maxabuus falastiini ah oo muddo uu xirnaa nidaamkii calawiga ahaa ee uu hogaaminayay dhiigyacabka bashaar al asad dadka sida gardarada ugu xirnaa xabsiyada ayuu maamulka ku hiistay eedaymo waxba kama jiraan ah iyadooba ay badan yihiin kuwa bilaa'eedda ku xirnaa ee tacdiibka iyo ihaanada ku waajahayay xabsiyada cali waxaa markuu ugu horreysay ka warramay qaabka loo soo xiray isagoo tilmaamay in maamulkii bashaar al asad uu ku soo oogay eedda ah kubiiritaanka waxa ay ugu yeedhaan kooxaha argagixisada balse markii uu caddeeyey waxa uu yahay ay u wareejiyeen xabsi ay gacanta ku hayso hay-addii sirdoonka ee nusayriyada halkaasna uu ku waajahay tacdiib daran كنا 16 سوري وانا وحيد الفلسطيني اللبناني انا ما معي هويه فايت على سوريا تهريب فالتهمه اللي اتهموني اياها انه انا ارهابي جاي waxaan ahayn lix iyo toban ruux oo suuriyaan ah aniga keliya ayaan ka ahaa falastiini ka yimid lubnaan suuriya waxaan ku soo galay qaab tahriib ah waxay igu eedeeyeen inaan argagixiso ahay iyo inaan u socdo ka mid noqoshada kooxaha hubaysan ee ka dhisan suuriya amaba aan doonayay inaan aado turkiga oo dowladda turkiga iyo suuriya waxaa ka dhexeeya cadaawad waxaan isku dayey inaan ku qanciyo ka beri ahaanshiyaha dhammaan eedeymaha ay ii soo jeediyeen waxaan u sheegay inaan suuriya u imid oo keliya sidii aan guri uga ijaaran lahaa dalkaas oo aan u dejisan lahaa qoyskayga ilaa uu ka joogsanayo dagaalka lubnaan kadibna aan dalkayga ku laabto balse way diideen warkayga waxayna ku adkaysteen eedeyntooda ahayd inaan doonayo ku-biiritaanka jamaacaadka hubaysan ee suuriya muddo labaatan maalmood ah ayaan ku sugnaa khaan shiikhuun halkaas oo ay taxqiiq igu marsiiyeen kadib waxa ay ii wareejiyeen ximis si gaar ahna mandiqad lagu magacaabo baluuni halkaas oo aan laba maalmood ku sugnaa waxaa la iiga sii wareejiyey qaybta ay ku xiran yihiin dadka falastiiniyiinta ah oo ay gacanta ku haysay waaxda sirdoonka ee suuriya waxaan halkaasi ku qaatay lixdan maalmood oo tacdiib aan la suuraysan karin la igu marsiiyey waxaan qaybtaasi ku dhex arkay dhibaato uusan axad malaysan karin tacdiibka halkaasi ka jira waxa uu shabahaa dhammaan noocyada geerida dilka iyo tacdiibkana waxa ay ahaayeen kuwo joogto ah حدا شافه بفرع فلسطين عذاب بفرع فل- فرع فلسطين موت كل يوم في قتلي كل يوم في ضرب كل يوم في بهدله inkastoo uu wajahay dhibaatadaas adag haddana waxaa uga dambayntii u yimid farajka allah waxa uuna ka mid noqday kumanaan muslimiin oo laga sii daayay xabsiyada dulmiga iyo ihaanada ee ay qoyska reer asad ku dhibaateen jireen mustadacafiinta waxa uu ka sheekeeyey xilligii ay kooxaha kacdoon wadayaashu ay ooda ka qaadeen maxaabiistii dulmiga ku xirneed ee uu isaga ku jiray iyo shucuurka ay maalintaas dareemeen الساعة واحدة بالليل حسينا إلا شو طيارة هليكوبتر هبطت بقلب الفرع شو في ما شو في ما حدا بيعرف شو في أنا كنت أنا و100 سوري habeen habeenada ka mid ah si gaar ah toddoba saac oo habeennimo ayaa waxaan dareennay dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn isla markiiba waxaa qaybtii aan ku xirnaa ku soo degtay diyaarad helikobtar ah waxaan isweydiinayey waxa dhacaya balse qof jawaab u hesha waa la waayey daqiiqado kadib waxaa bilowday rasaas xooggan oo aan kala joogsi lahayn goobta oo dhanna waxaa hareeyey cabsi iyo jahawareer habeenkii oo dhanna ma aanan seexanin ilaa aan ka garanno waxa socda markii uu waagu dilaacay ayaan maqalnay mid ka mid ah kooxaha kacdoon wadayaasha oo ku dhawaaqaya allaahu akbar markaas ayaan ogaanay in xabsiga lala wareegay markii ay albaabada naga fureen waxay nagu yidhaahdeen habaqina nidaamkii wuu dhacay wixii hadda ka dambeeyana waxaad aadi kartaan meeshii aad doontaan turkiga urdun lubnaan ama ciraaq xeendaabkii cabsida waa la soo afjaray waxaan xabsiga kaga soo baxnay ku dhowaad shan kun oo ruux waxaana la jiray boqol haween ah iyo afar iyo labaatan carruur ah degalyahanadu waxa ay mid mid u jebinayeen quflada xabsiga ilaa aan dhammaanteena soo baxnay kolkaas ayaan dareennay in markii ugu horraysay aan xorriyad helnay لفينا لفينا لفينا لفينا 5000 سجين وما يقارب ال 100 م- 100 مرة و24 طفل بلشوا تكسير بالقفول السوريين تكسير بالقفول تكسير بالقفول تكسير بالقفول ما حسينا حالنا الا نحن cali keliya ma ahan dadka laga sii daayay xabsiyada nidaamka nusayriyada ee bashaar al asad balse waxaa jira kumanaan maxaabiis oo qaarkood ku dhowaad nus qarni ku xirnaa xabsiyada uu nidaamkii daaqiga ah ee uu ka hirgeliyey suuriya mucaad murcib waa lubnaani siddeed iyo toban sano cimrigiisa ka mid a kasoo qaatay xabsiyadii uu gacanta ku hayay nidaamkii dhacay ee bashaar al asad waxa uuna muddadaasi la kulmay noocyada kala duwan ee tacdiibka iyo dhibaatada xabsiyada ka jirtay bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo lixda ayaa ciidamo ka tirsan sirdoonka nusayriyada waxa ay ka qabteen magaalada dimishq ee caasimada suuriya kadib markii uu ka yimid dalka ciraaq isagoo kusii wajahnaa lubnaan xabsi ku yaala dimishq ayaa loo wareejiyey mucaad xilligaas wixii ka dambeeyey waxa uu u bilowday tacdiib daran oo aan la suuraysan karin asaaliibta tacdiibka ee xabsiyada nusayriyada ayuu tilmaamay inay ahaayeen kuwo aad u daran iyagoo katiinadaysan indhaha ka xiran oo ay usii dheer tahay in dharka oo dhammi laga dhigay ayuu mucaad tilmaamay in ciidamada nusayriyadu ay maxaabiistu ku qasbi jireen inay sidaasi ku socdaan maxaabiis kale oo badan ayaa iyagana ka sheekeeyey dhibaatada ay kala kulmeen xabsiyadii nusayriyada waxaa dhammaantood qisaskaas ka sheekeeyeen aad ka dheehanaysaa heerka uu la egyahay jiraamka iyo xadgudubka uu maamulka nusayriyada kula kacay muslimiinta suuriya kaasoo muddo sannado ah kadib allah ka dulqaaday muslimiinta